haatana kula hadlayo eerasaasii mar kale ayay dib u xoogeysatay oo waxaad moodaa in arsenal walaalkii uu mar kale dib u qarxay had maqlaysid baa maad ka dhex maqlaysid baa teleefoonka iminkan kaala hadlayo xabadii ay wey mar kale ayay bilaabatay iyadoo dadkuna ay xaafadaha kalena ay barakacow ka socdo waad maqli kartaa iminkaan kula hadlayo xabadda way dhicaysaa oo markaa ilaa iminkana khasaaraha ama kaashi waqtiga kala gaaray labada dhinac lama cadayn karo maadaama boondadii laga tallaabi lahaa ee magaalada beledweyne ee loo yaqaana boondiliqliqato xaafadda loodaag masjidka cidka gudbayso ee dadka iyo gaadiidkuba waxaa jiraan bay gaadiid iyo socodka dhaqaaqa ganacsiga xaafadda urwa oo maalinta markii rasaasta ay bilaabatay waxaa la ii sheegay gaadi dukaamo ama goobo ganacsi oo fara badan oo markaasi furnaa laga cararay oo sida ay u furan yihiin xafaddina iminka aan kula hadlayo maqleysiba teleefonku xafaddiina way socotaa mana jirto cid marka tagi karta goobtaas xafadda ay ka socoto ama ka war keeni kartaba marka laga reebo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan baaqay kala duwan ay jeediyeen odayaal iyo waxaa garad baaqay kala duwan ay jeedinayaan mana jirto cid ilaa imay ka dhaca gashay xafadda waad maqleysaa si iminka aan kula hadlayo way socotaa kaagada bablama ay ku yeelatay oo maxaa yeelay xafadda wiiftada ama habowga ah ayaa xaafadaha fogfog ee magaalada beledweyne kusoo dhacaya uladiin dadka xaafadaha kala duwan ee magaalada deganna maqdin xoogla ayay ka muujinayaan dadku waxay markaas qaar ka barakacayaan rasaasta ee habowga ah qaar waxay ka barakacayaan xaafadda weysada ah